walal anagu horta informationka aan hayno waxa weeye in laba maalmood isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada mareykanku ay duqeeyeen warkaan haynaahi annaga hadda yani information gaar oo nala qaybsadaan ma jireen waa public informationka waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyago intelligence ay noo sheegeen waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib
daban sideedaba dib nimankani haddaysan known targets aysan haysanin inla duqeeyaan oo dad bay gaar ay raadiyaan meeshaas ama shabaab baa jooga ama isis baa joogta kuma duqeeyaan badanaa de waxay ka dheeraadaan wax collateral damage in meesha ka dhaco dabcan nimanka sharwalayaasha meesha jooga iyo cabdiraai ninka la yihaahdo ugu wen yahay ninka la yihaahdo cabdiqaadir muumin un bay raadinayeen iyagaa targetka yahay magarata marka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaan umalenayaa weli noolyaha usan dhimanin waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu noolyuhun dhimanin intaas waa laydin xaqiijiye ahe intaas waa iyagoo de iyagoo de war ayna macluumaad ay nala qaybsadeen ma jirta waxa weeye waa macluumaadkaan ka helayno hay-adaha iyaga sirdoonka waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weeraroo ka dhacay magaalada boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyaddeeda marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada boosaaso mise awood soo kordhaysa oo halis ku ah gobolka dhan iyo soomaaliya ayaa kasoo socota meesha
sanadkan bilowgiisii madaxweynaha mareykanku wuxuu darciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani layahdo targetka ay raadsanayeen muddana dee hadda huquuqooyiga soomaaliya waa markii horreysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa oo shabaabka dee ugu badnaa ayay hawlaha ka fulin jireen marka dabcan daacish waa waa cadow soomaaliya weye waa cadow rijinka weye waa cadow international a marka meel kastay joogaan oo shiddo ka wadaan dee in la taargadgareeyo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa waa waa shaqooyinka dee waayahan damben ay ku mashquulsanayan nimankaasi waana annagu haddaan puntland hea soo dhaweynayna waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddayda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin
de nimanka waa cusub yihiin tiri ahaan oo ka kooban yihiin de shabaabka iyo oo golaha caalamiga ku jira laakiin anaga cadow ahaan nina ma fudaysan loo sukayo mid weye waa laba cadow isku si baanu ula dagaalamayna isku si baan uwajahaynaa isku fikir ayaana ka aaminsanahay hadda nooma kala sutiyaan qolo fiican iyo qolo xumida ma jirte cadow labadaba ummadda soomaaliya dhibtooda u taagan weeye marka soomaaliyana dee nimankan daacish kaliyaada meesha keliya ay joogaan waa buuraha camiskeeda oo bariga boosaaso marka cid kastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo nagu taageeraysana waan soo dhaweynayna tiradoodu intey bay laeg tahay xubnahan daacish ee buuraha calbari jooga intaa idinka ogtihiin ma macluumaadkaas mid hadda mid hadda anigu aan aan idaacada kasii dayn karo ka oran kara ma waay su-aasha igu dambaysa waxaad ku heshiiseen in aad guluf wadajiro midaysan aada ku qaadaan al-shabaab inkastoo inaad daacish soo qaadin laakiin haddana waxaan qiyaasayaa inay iyaguna aysan ka nabadgelayn gacantiina haddii aad maaragtay fursadda u heshaan marka al-shabaab aynu kasoo qaadna waxaad ku heshiiseen inaad si midaysan u weerartaan arrintaasi ma kula tahay inay dhaawac weyn u geysan karta al-shabaab mise waxa weeyaan handadaad iyo hadallo kale oo cusub oon loo hayn awooddii militariya lagu fulin laha walka hawshaasi waa anagu detailka waxaa la isla qaatay in cadowgan isku meel looga soo wejeysto sina loola dagaalamo madaxweynuhu de wuxuu iclaamiyey in danaaga lala galo laakiin waktiga iyo timeka iyo cidda iyo farsamada waa hawla military moogta ciidanka waxaa u taallaa marka anigu waxaan aaminsanahay nimankan haddii soomaali isku qulub noqoto isku fikir noqoto isku niyad noqoto isku sina loola dagaalamo de awood iyo tabar haddii intaas ay runta iyagu ay ay kaga badbaadaan oo isaga celiyaan ma ay lahaa laakiin dadka soomaaliyeed baa rabaa moogtahay inay qulubta isku noqoto inay isku aragti ka noqdaan inay u midoobaan intaas haddii la helo shabaab iyo daacish iyo iyo cid kaloo soomaaliya dhibku haystaba waa la figa fillaan karaa